waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
soomaaliya weli waxa ay doodu ka taagan tahay nidaamka doorasho iyadoo weli ay jiraan khilaafyo arrintaasi ku aadan doctor xasan sheekh cali nuur waa doctor wax ka bara jaamacadda qaranka ee magaalada muqdisho dadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan ku weydiiyey bal sida wax u socdaan bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaha reer australia in muddaa waxaa ugu badnay reer north america canada iyo iyo america laakiin saaka waa dhinaca kale iyo qorax kasoo baxa waa salaamaa haddaan usoo laabto su-aashan ayada ah dabcan qof kastoo soomaaliya og yahay doorasho hadday timaado guud ahaan caalamkao dhan waayo soomaaliyao keliya ma aha meel kasta markay doorasho timaado is-eedeen iyo fartoo leesku fiiqa iyo hebelaa qaata iyo kasoo dhiga waa iska caadi laakiin meelahaasoo dhan waxay leeyihiin qawaaniin iyo xeerar lagu kala hagay leeyihiin marka soomaali haddaan nahay weli dhaqanna uma yeelan inaan qawaaniinta iyo xeerarka dalka u degsan oo lagu heshiiya inaan aqbalno weli dhaqan uma yeelan sidaasoo kale dal waxaa nahay dagaal ka soo baxay ama oo hataa weli aan ka dhammaan marka ayadana weli is-aaminaada dhexdeenna ah ayaa iyaduna yar intaas markay labadaasi ay jiraan ayaa haddana waxaa intaas noo sii dheeriya haddana qawaaniinteenna waxa noo qoran haddana si fiican uma qoro marka waxaa dhacaysa marka dadka inay siyaabo kala duwan ay wax ukala u kala fiiriyaan shakiga iyo murunkana waxyaabahaasa keenaya and then intaasoo dhan waxaa kasii daran anigu haddaan nahay soomaali markay timaado taariikhdeenna doorashooyinku markay timaado laga soo bilaabo doorashadii ugu horeysay oo dad soomaaliyeed ay galaan oo dadku codeeyaan oo codkooda wax lagu noqdo waxaa noogu horeysa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdan almost wakti hadda laga joogo lixdan iyo afar sannadood ayaa doorashada aan gal marka lixdan iyo afar afartaas sannadood until today ama caawa aan joogno dadka soomaaliyeed weli doorasho sax ah oo la dhaho lixdan iyo afartaas sannadood halkaas doorashaa la qabtay oo sax ah weli ma jirto dabcan way kala roonaayeen oo markii aan dhahno konton iyo lixdii iyo konton iyo sagaalkii oo baarlamaankii dowladdii dhala doonta loo doortay iyo markii aadan caddo la dooranayo madaxweynaha loo doorta halka sano iyo markii dastuurka loo codeynayo iyo doorashadii adigu ilaa lixdan iyo afartii kuwaasi maadaama dadka soomaaliyed aynan siyaasadda iyo doorashada iyo macnaheeda weli aysan fahmin oo aysan dowladnimada in haddii wax lagu dhaco iyo ayna fahmin kuwaasi waa ay yaraayeen waxaa kaloo jirtay madaxweyne aadan cabdullahi cismaan oo ah the father father of the nation xilgiisii waxoogaa moralka ayaa sarreeyey laakiin wixii ka dambeeyey soomaaliya waxay ahayd imaa wax kala gadasho shahaada suurnimo inkaar qabiib marka waxyaabahaasoo dhan oo taariikhdeenna oo taariikh madow waa ku jirta xagga doorashooyinka marka qof kastoo damacle wuxuu wuxuu isleeyahay ama lagu dhacaa dadkuna haddii maadaama ayna taariikh fiican oo doorasho iyo iftiin ayna dhaqaano iyagana waa welwelayan marka historic historical foundationka macnaha taariikhdeenna doorashooyinka ayaa abuuraysa waxa meeshanka ka jira waa gartay marka haddaan kusoo noqono waxyaalaha hadda la isku hayo mucaaradka xisbiyadu waxa ay dalbadeen in qaar laga bedelo xubnaha guddiga doorashada dowladdu magacaawday arrintaasoo xaggee maraysaa xaggeese yaa yay tahay inay tanaasulaan ugu dambaysta maxaad is leedahay labada dhinac waa isugu imaan karaan horta marka u horeysa waxaa la rabaa haddii aan doonayno inaan noqono dowlad haddaan doonayno inaan noqono dowlad waa inaan nidaamka dowladda ilaalino oo macnaha doorashooyinka iyo sida loo qabanayo iyo hogaaminta waa in looga dambeeyo dowladda waa haddii aan doonayno inaan noqono dowlad laakiin dowladda iyadana maxaa laga rabaa dowladda iyadana waxaa laga rabaa doorashada iyadu ma laha ee doorashada waxay wakiil uga tahay dadka soomaaliyeed marka adigu wixi aad wakiil ka tahay oo qof uu kuu dhiibto sida aad doonto uma isticmaali kartid ee waa qofkii kuu wakiishay sida uu ku dhahay u qabo oo ama shaqadan iigu qabo waa inaad ugu qabatid marka dowladda iyadana waxaa laga rabaa inay inay ogaato doorashadan ay qabanayso dadka soomaaliyeed shan iyo tobanka milyan ah iskale inkastoon tirada laysku raacsaneyn laakiin in dadka soomaaliyeed oo kasoo bilaabanaya geesta lowi cadde ee caluula iyo tegaaya ee soo degaaya badweynta hindiya tegaaya ee raaskaamboni tegaaya iyo inta u dhexaysa dadka ku jira ayaa doorashada iskale yacni who of the nation somali people ayaa iskale marka dowladdana waxaa laga rabaa inay ogaato in dalkan uu dadku leeyahay oo iyadu ay tahay wakiil dadweyne ama shaqaala dadweyne oo aysan waxa lahayn dadkii kaleeto ee damac ku jiro ee ama musharaxa ama xisbiya ama maamul goboleedana inay ogaadaan in la kala dambeeyo oo dowladnimada lagu kala dambeeyo inay lama horaan taho dowlad islama socon karto laba kooxood iyo laba yani laba laba ciidan shaqo isla eg ma qaban karaan carabta waxay tiraahdaa laba seefood halgal kuma wada kulmaan marka waxaa macnaha waxaa waxaa qaldan political culturekeenna ama hidda siyaasadeedkeenna ama dhaqan siyaasadeedkeenna ama fahamkeenna dowladdaa qaldan dowladnimada iyo doorashadaa qaldan oo kii xilka hayane wixii wuxuu ka dhigaa wuxuu asigu leeyahay oo sida asiga uu raba u qaban karo mana aha sidaas midkii mucaaridka hayna maadaama sidii sidii la raba loo qaba diiday asiguna sida uu raba inuu samayn kara macnaheedu maaha hadday saas taha marka waxaan iska rabaa marka labada kooxoodba kuwan oo mucaaridka ah ama musharaxiintawna inay ogaadaan inaysan ayagu lahayn hogaaminta doo doorashada inaysan ayagu lahayn oo dowladdu leedahay dowladdana waxaa laga rabaa iyadana inay ogaato in ay doorashada ay dadka soomaali ay leeyihiin oo dowladnimada ayagu aysan lahayn oo ay yihiin adeegayaal dadweyne horta ada beginning fahamkaasaa naga maqan marka haddii fahamkaasi uu noo yimaado oo labada qoloba ay fahamkaas yeeshaan dhibaatada waa la xallin karaa oo waxay noqonaysaa doorasho haddaad maqasho waa tartan waa anya adoo tartamayna marka anya adigu aan tartamayno qawaaniinta aan ku tartamayno waa inaan anya adigu simanahay oo haddii aniga masalan oo xil oo xilka haaya haddii aan tartanka anya adiga aan maamulaayo waa inuu suurto gelinayo inaad iga guulaysan karto inaad aaminto oo aad sesamka ku qanacdo hadday saas ahayn doorashadu markaas wax macnaa ma laha okay by the way marka dowladda marka maxaa laga rabaa iyadaa mas-uul ah maadaama iyada ay mas-uul tahay waxaa laga rabaa inay la timaado soomaaliya waxay tirahdaa nin tuur le soo u jifaacsaay qaan dowladda waxaa laga rabaa inay qabato dowlad inay qabato doorasho public opinionku uu aqbalayo inay doorashadu tahay doorasho oo fair ah oo aan tala lahayn ay suurtagal tahay inay talada la wareegaan dowladda waxaa laga rabaa inay jawigaas abuurto macna ma samaynayso anaa abuuray anaa yeeli kara kaasa hadda ka hor yeelay saasay dhacda macna ma samaynayso dowladda waxaa laga rabaa inay magacaawdo dad la aqbali karo
waa garta doctore shir baa kusoo gebagaboobay magaalada muqdisho beesha caalamka kasoo qayb gashay maraykanka iyo midooda yurub iyo safiiradiibaa hadlay maxaa kaaga baxay safiirka maraykanka oo kale waxaa aad moodaa inuu si gaara xubnaha mucaaradka u lahaa doorashadii ama go-aamadii heshiiskii sebtembar waa inaad aqbashaan kii ingiriiska wuxuu soo qaatay afar boqoloo sano dhacdooyin ka dhacay marka ma la dhihi karaa beesha caalamka ugu dambeynta soomaalida miiska isugu keento soomaalidu iyagu maba heshiin karaanba beesha caalamka waxay diraysaa laba laba masaj bay diraysaa ama ama laba risaalay diraysa mid waxay u diraysay dowladda midna waxay u diraysay mucaaridka dowladda waxay u dirtay waxay tiri waxaa laydinka rabaa inaad qabataan doorasho laisla ogolyahay mucaaradkana waxaa la dhahay dowladda kuma garbi kartaan hogaaminta doorashada very clear labadooda waa sax qof beesha caalamkana maaha aniga iyo adiga ayaa haddaan si bini aadmi oo saxa u fikirayno waxay tahay inaan labadaas arrimood aan miiska soo saarno suurtagal maa anigana guddi doorashaan magacaaba ana guri doorashaan magacaaba doorashadan kula maamula suurtagal maa dowlad dowladdu hogaanay leedahay hogaankana waxaa laga rabaa isagana doorashada inuu dadka soomaali u qabtay asaga uusan qabsanin ouna aynan ouna ka dhigin shaati oo isku cabiraya weliba waxaa intaas dheeri ah dadka soomaaliyeed inay ogyihiin iyo in kale waa su-aala ka imaan karta laakiin dabcan inta wax garata waa imaan karaa dhibaatada soomaaliya dalka soomaaliya dhibaatooyinka ka jira meelo badan ay ka yimaadeen laakiin meelaha ay ka yimaadeen meel kamida waxa waaye waa doorasho qaldamanta waay marka doorasho qaldamantay dadka soomaaliyeed riski riskiya ugu jira hadda waa aniga kuusoo sheego waxaan ku dhaha doorashooyinkii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii kun iyo sagaal boqol lixdankii iyo kowdii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii doorashooyinkii dhacay hadday ahaayeen tii madaxweynaha iyo hadday ahaayeen tii golaha shacbiga some irregularities aa ku jira waxyaabaha qaqaldanaa ku jira laakiin qaladaad la xamili karay ahaayeen laakiin waxay kasoo bilaabanayay lixdan iyo toddobadii ilaa iyo maanta aan joogno oo ogtoo madaxweynihii hore lagu dilay oo dawladdii lagu afgembiyey oo militarigii meeshii ay taladii qabteen oo militarigii markay tala qabteen toddobiyo toban sano kadib ay doorasho hal nin iyo hal hal nina ay qabteen oo haddana lagu dagaalamay oo lasoo rafaaday carta haddii la yimid maybe carta doorashadii baarlamaanka koowaad was okay much pro much corruption ma jirin waa la baxay nairobi aa la tegey laaluushaa bilowday oo laakiin yar oo laba laba kun waxaasaa la dhahay waa la gudbay haddana jabuuti aa lagu laabtay waxoogaa laaluushu kor u kacay waa lasoo baxay xamar haddii la yimidna mar kastaba kor u socda marka ilaa iminka aan aan gaarayno in la leeyahay dawlad hebel iyo dawlad hebel ayaa maalgelinaya doorashooyinka oo qolada qolo heblo oo talada ceenkaas haysa wadan hebelaa lacag siiye oo marka marka meel oo saasa macnihii macnaha doorashadii dhan baan ku cayaarohaynaa doorashadii dhan doorashadana waxaa loogu talagalay governing bodyga yacni cidda wax xukumaysa inay hesho political legitimacy sharciya siyaasiya si wax ay u xukumi karto doorashadu si kale haddii loo dhigo doorashadu waa sida guur oo kale waa guurka maxaa la iska rabaa nin iyo naag isku xalaala iyo markaa laba markhaati ah iyo ogolaanshaa loo baahan yahay mid kamid a haddii la waayo guurkaasu sax noqon maayo haddii masalan waxaa la helay nin iyo naag isku xalaala oo isguursan kara waa la helay waa is rabnaa waa ku rabaa iyo wa waa ku aqbala waa la helay laakiin markhaati male macnaha markaas nikaax nikaaxaaso markaas valid ma aha ma garatay marka doorashada waxaa la doorashada marka waxaa la rabaa si ay valid u noqoto oo ay legitimacy u hesho waxaa la rabaa in shuruudaheeda la ilaaliyo marka dadkeenu yacni ma fiirinayaan dhuuxa doorashada laftigeeda ma fiirinayaan dadka hadalkooday fiirihayaan iyo dadka damacooda lama rabe waxaa la rabaa anaga inaan doorasho maxaa la dhahaa doorasho maxaa inay inay khaldamanto maxaa keena doorasho inay saxanto maxaa keena doorasho inay noqoto mataqaanaa outcome inay yeelato maxaa keena waxyaabahaasaa la rabaa dadkeena inay dareef gareeyaan dabcan waxaan isleeyahay doorashadu inay dib u dhacdo lama fursanayo maadaama hadda la rabay in aqalka sare mar horeba lasoo magacaabo maxaad isleedahay dib u dhac ma imaan karaa hadduu yimaadose maxaad isleedahay way dhici karaan okay dib u dhaca dib u dhaca ayaan waxaan u qaybinaynaa laba qeybaan u qaybinaynaa dibidhac dibidhac mid waxaan ka dhigaynaa hadda waktiga noo dhiman oo dabcan dadka soomaaliya doorashada madaxweynihii aadaan laakiin doorashada madaxweynaha waxaa ka horeeya doorashadii golaha shacbiga oo madaxweynaha dooro lahay doorashada madax golihii shacbiga maanta bishu waa kow iyo toban waxaan ognahay toddoba iyo labaatanka bishan ayaana waxaa ku eg sharciyada golaha shacbiga ee soomaaliya macnaha golaha shacbiga soomaaliya waxaa u haray wax ka yar labaatan cisho hadday labaatan cisho dhammaato oo aadan golo shacbi aadan aadan haysan oo reedi dowladnimadii soomaaliya waa naaqos laakiin dadku madaxweynehay u gudbayaan kaba soo qaad inaan madaxweynaha kiisa u gudubin madaxweynahana waxaa u dhiman konton iyo dhowr cisaa u dhiman marka waktigaas aan haysano say about two months labadaas bilood ee aan haysano haddii dhexdooda ay madaxda soomaalida oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo dadka aan siyaasadda looga maarmayn oo miisaanka ku leh haddii aan ku heshiino qaab nabadeed oo dalkan doorasho uga dhici karto hadday dhacdo oo markaa annagoo heshiis ah golihii shacbiga waktiga uu ka dhammaado madaxweynaha waktiga uu ka dhammaado laakiin brosees aan isku raacsanahay aan haysano dhib ma laha oo waxay noqonaysaa sidii tii laba kun lix iyo tobankii toddobayo tobankiyo madaxweyne xasan sheekh waxay ahayd in la doorto bishii oo september kadib wuxuu xafiiska sii joogay ama oo hawsha hogaaminaayo october november december janaayo almost afar bilood iyo dheeraad afartaas bilood marka waxaa dadka soomaalida isku raacsanaayeen inay shaqadii socoto broseska heshiis lagu ahaay dowladda dhexe dowladda federaalka heshiisay ahaayeen dabaqada siyaasadda waa arkayeen doorashooyinkii iyo xulashadii xildhibaanadu waa bilaabatay shan iyo tobankii octoober senatorkii u horreeyey abshir bukhaari ayaa lagu doortay magaalada cadaada lagu doortay dadku marka maadaama ay arkayaan inay wuxu fiican yihiin oo shaqadu ay socoto hawshi waa socotay december toddoba iyo labaatankeediina waxaan golihii shacbi aan yeelanay mar haddaan gole shacbi aan yeelanay wax kasta okay ahay waxa kale kadib waxay ahaayeen technicality ahaayeen marka haddii aan inta waktiga ka dhiman oo hadda oo si about two months haddii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne goboleedyada shanta iyo inta aan laga maarmayn siyaasadda haddaan ku heshiino ee anagoo heshiis ah aan november december twenty seven ay naga dhammaato febraayo sideedeeda aan gaarino laakiin hawsha aan heshiisnahay dhibaato ma laha haddii markaa doorashada ama febraayo dhabaadkeeda la qabto ama marsa la qabto ama abriil la qabto ama may la qabto dhibaato macno ma samaynayso waxaa macno samaynaya markaan heshiiska isfahamka siyaasadeed ee madaxda soomaalida ayaa dadka iyo dalka iyo diinta islaamka anfacaya doctor aada u mahadsantaa kaasina wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay doctor aad iyo aada u mahadsantaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho